Beeralayda deegaanada hoos yimaada magaalada Tana Jowhar ayaa bilaabay u diyaargarowga tacabka dalagyada ee xilliga deyrta waxaana diyaarin ay ku hayaan dhul beereedka maadaama uu foodo inagu soo hayo xilli beereedka deyrta. Maxamed Xaaji Cali oo ka mid ah beeralayda magaalada Tana Jowhar oo Radio Isnaa'i wareysi gaar ah siiyey ayaa sheegay in xilliga deyrta cayayaanada cuna dalagyada ay yihiin kuwa badan isla markaana ay beeralaydu u baahan yihiin daawooyinka looga hortago cayayaanka beeraha xaalufiya.
beeraha inta badan horta waa la carigisiyaa haddii la carigisiyo waa la waraabiyaa waraabka kadib waxa waaye waa abuurnaa haddana ama mataqaanaa beerta inta la carigisiyo inta la carigisiyaa la abuuraa waa kadib aa la waraabiyaa amba inta la waraabiyo ayaa haddana la sii falaa hadda marka waxaan ku jirnaa diyaargarowgii ahaay beeraha waan waraabsanay ayagoo waraabsan ayaan hadda waxaan firdhisanaynaa galeydii ama sisintii ama diirtii qudaartii marka intayga waa tacabnay haddeer alxamdulilah laakiin waxaa jireen noo jirtaa yaanyadii ciddii nagu dhaantaa inay daawo yaanyo ay noo keento inta badan horta waxaa biyaha ay nagu badan yihiin ee aan aragnaa xilliyadan dambe guga ayay nagu biyaha nagu badan yihiin beerta hadda sidii hore maahan hadda xilliyadan dambe hadda aan ku jirno dhowrkan sano run ahaantii waxaa roob badan guga ayaa roob badan dhanka kale injineer liibaan axmed nuur oo ka mid ah injineerada bartay cilmiga beeraha ayaa sharaxaad ka bixinaya faa'iidooyinka tacabka xilliga deerta iyo nidaamka diyaarinta oo loo diyaariyo qaab tacabka beeraha ee xilliyada deerta beeralayda markii ay rabaan inay roob ay dhigaan marka u horeyso waxa ay sameynayaan waxa la yidhahdo qorshe ama qalaan qorshahaas waxyaabaha oo islamarkaas ee qofka uu rabo inuu maaragtay uu ku sameeyo xilliga diyaarinta beerta ayaa lagu dumayaa roob ama dalagka markaas u dhigi rabo ama ha noqdo wixii la yidhahdo cash crowdis oo crowdis fashinka ee maaragtay energy laga helayo sida blisko kale galeydoo kale midigoo kale iyo wixii dhamidoo kale qofka marka uu kacbaayo wi ayaa islamarkaas uu diyaargaroobayaa haddii uu kudaar uu kacbaayana isagana wi ayuu diyaargaroobayaa marka diyaargarowgiina waxa waaye waa in qofka uu ku xisaabtamo xilli fiican in uu marketin u helo ama suuqweyn u helo crocus hore in hore uga dhigto waxyaabaha loo yaqaano maaragtay early climatic crocus waxyaaba la yihahdo hore laga dhigo marka la gaaro xilligan oo kale waxaa si weyn looga dareemaa deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe u diyaargarowga xilliga xilli beereedka deerta maadaama beeraleyda ay tacbaan dhul beereedkooda laba xilli beereed oo ah gugi iyo deerta